waxaanu kamid ah ulmaawidiinta magaalada baydhabo oo boogasho ka saadeen xaafada towfiiq ee magaalada baydhabo waanayo hindhihindheeyeen goobo lakabarado qur-aanka kariimka iyo weliba masaajida la kaibaadaysado ay xaafadaya sheegeen inay arageen masjid iyo weliba madraso si-eed ee muhiimanka ee bulshada xaafada waana yo-yiin haanoyar meeliyo ka dhisanyiin walibanayo sheegeena inyo ambaayin silanwiinay goobo laka cibaadaysado iyo weliba goobo walkabaradayan owlaada si an ku faa'iidaysadaan bulshada ulmaawidiinta iyo dadka muxsaniinta iyo haanka nool magaalada baydhabo waliba iyo ku codsadeena in lagu aaway sidii dhulka gaarda lahaayeen si lanwiinay masjidka iyo madrasada wakhtigiini ayaa la joogaa wakhtigii idinka aad insha allahu tacaala howlihiina meel wanaagsan aad ku bixiydinha la joogaa anaga ayaa soo aragnay bismi illaahi raxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waman ihtadaa bihadii ilaa yowmi iddiin awalan allah ayaa u mahadnaqaya subxaana wa tacaala maanta oo jimca waxaan joognaa magaalada baydhabo janaay khaasatan xaafadda lagu magacaabo towfiiq waxaan soo gaarnay oo aan soo booqanay oo handhehna aan ku aragnay masjid iyo madraso qur'aan ah oo jamaaco badan iska leh oo xaafad aad iyo aad u fiican marka masaajidkii waad u jeedaan masaajidkan aad uu u yaryahay xaafadana aad bay u ballaaran tahay maadaama masaajidka uu yaryahay madarasadan hadda ay yar tahay ee dadka jooga ay badan yihiin dadka madarasada iyo masaajidka gacanta ku hayo culummada waxay noo sheegeen in dhulkan aad u jeedaan ay iib ay yihiin oo ku dhegan masaajidka iyo madarasada marka dhulkaas dhaqaalo uma hayaan culummadaas waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan dalka soomaaliya iyo dibadda meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay caawiyaan wax laiskugu caawiyo oo laisku kaashado oo laiskugu yimaado waxaa ugu fiican kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala meeshaan waxaa weeyaan waa masaajid iyo madaraso waxaa lagu baranayan waa khayrka waxaa lagu baranayan waa kalaamu rabbialcaalamiin marka dhulkan aad u jeedaan ayaa iib lagu sheegay lacagtiisa ma yara ayagana awood uma hayaan marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay gacan siiyaan ay caawiyaan hadhow insha allahu tacaala se khayrkaas iyo wanaaggaas ay ugu kaashadaan jasaakum allahu khayran dadka muslimiinta meel kasta joogaan waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay ka soo jawaabaan kolley nambarada shaashadda lasoo saari doono ayaa culummadaas lagala xidhiiri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo anaga oo muasasat al-ikhlaas liricaayat musaaxifna waanu soo booqanay jasaakum allahu khayran waxaan ogahay gabdho badan ahlu khayr ah oo aan videogan uu soo gaari doono aan aqaano waxaa weeyaan gabdhahaas waxaan leeyahay waa wakhtigiini ayaa la joogaa wakhtigii idinka aad insha allahu tacaala howlihiina meel wanaagsan aad ku bixiydinha la joogaa anaga ayaa soo aragnay dhulkaas haddii insha allahu tacaala uu hadhow la dhiso waad idinsoo gudbin doonaa biidn illahi tacaala isagoo maanta duurkan ahayn oo madarasadii iyo masaajidkii iyo kheyrkii uu ka kala socdo ayaa mar labaad insha allahu tacaala idinsoo gudbin doonaa kheyrkaas ka soo qayb qaata